Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
arrimahan maanta golaha wasiirada ka soo baxay dood laga yeeshay dhibaatooyinka ay la kulmaan garsoorayaasha iyo maxkamadaha dalka oo marka dadku dembiyada ay geystaan ay adag tahay in loo helo cadeymo rasmi ah tusaale ahaan dembiyada dilka oo kale ama dembiyada kursiga oo kale waxay u baahan yihiin cadeymo in loo helo marka golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen lacag dhan boqol kun oo doolarka mareykanka ah in lagu horumariyo ama lagu soo iibiyo qalab loogu talagalay in lagu ogaado dembiyada noocaas oo kale ah oo cadeyn rasmi ah loo helo dadka dembiyada kale ah tusaale ahaan qalabka dadka lagu baaro farahooda oo kale oo muhiim ah oo qofkii kale ee la weeraray haddii labada qof ay islaabteen ay sahlanaanayso in la helo qofkaas inuu asaga yahay in kale lagu tuhmayay iyo haddii dadka uu dhaco oo kale in ay suuro geli karto in deecaankaas ama wixii dareero ah gabadha sheegaysa in la kufsaday iyo cidda kufsatay la isla ogo oo la qaraarta